Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Cali Maxamuud Faarax ayaa magaalada Gaalkacyo tababar ugu soo xiray in ka badan afartan qof oo isugu jira wariyaal iyo dhalinyaro wax ka barta jaamacadaha magaalada Gaalkacyo. Tababarkan oo ku saabsan xirfadda muuqaal samaynta ayaa maalmihii lasoo dhaafay u socday xubno ka tirsan warbaahinta iyo dhalinyarada magaalada Gaalkacyo. Hindo Jaamac oo ku hadlaysay afka golaha warbaahinta Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn la dardaarantay xubnaha tababarka ka faa'iidaystay.
gobolka mudugna hadda waa nabad waa gobol aada u wanaagsan waa inaad nabadda ka shaqaysaan oo soo tebisaan waxyaabaha nabadda ee gobolka ka jira oo aad adduunka tustaan haddaba nabadda gaalkacyo ka jirta warbaahinta ayaa tustay oo soo jeedisay maantana waxaa laydin baray qaabkii aad wixii aad soo jeedinayseen uun aad haddana u qurxin lahaydeen marka annaga haddaan golaha warbaahinta soomaaliyeed nahay aada iyo aad baan ugu faraxsannahay sidoo kale cabdiraxmaan sheekh xasan duqa degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa ka mahad celiyey tababarkan ay ka faa'iidaystaan qaar ka mida dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo iyo wariyaashaba waxaan rabaa inaan saaxiibkay boqor bashiir iyo tiimkiisa mataan aan mar kale u mahad celiyo kana codsado shaqadan muhiimka ah ee boqor bashiir adiga iyo tiimka mataan organisation waxaan rabnaa in lasii lamalaabo lasii jijibaaro annagoo ka eegaynaa muhiimadda iyo xirfadda iyo dhallinyarada qiimaha badan ee maantay xulka halkan a kusoo saarteen ugu dambeynna wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug mudane cali maxamuud faarax ayaa tababarka soo xiray saxafiyiinta iyo wasaaradda warfaafinta waxaan rabaa inay isku noqdaan hal qof gacmo wada jiray wax ku qabtaan gacmo wada jiray wax ku gooyaan bini aadamkana ilaahay abuurayna hal mabda iyo hal ra'yi ma yeesho laakiin wax badanoo ka dhexeeyay xeeriyaan waxa naga dhexeeya oo aan rabno inaan ka wada shaqayno waa dalkan iyo dadkan inaan u adeegno ugu adeegno si wanaagsan sharaf leh qurxoon waxa layni barayna aad runtii si fiican uga miro dhalisaan aniga horaan inu kugu ballan qaaday haddana waa ku celinayaa saxafi walba oo ka mida dowladda dhulka galmudug jooga ee dowladda galmudug hoos yimaada albaabkaygana waa u furan yahay hadalkayga iyo qaabilaadeydana waa u furan tahay tababarkan oo ay ka faa'iidaysteen xubno ka tirsan wariyaasha iyo dhallinyarada magaalada gaalkacyo ayaa lagu baranaya xirfadda muuqaal samaynta iyadoo maalmihii uu socday ay ka faa'iidaysteen dhallinyaradan